barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad afar iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan koox dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka hirgeliyey dugsi waxbarasho oo noociisa uu magaalada ku cusub yahay
ujeeddada loo aasaasana waxay ahayd si loo helo waxbarasho wadaaga oo ka duwan maxaa la dhahdaa manaahijta iminka waddanka lagu qaato bal si aan uga qayb qaadanno tayeynta waxbarashada gobolka iyo guud ahaanba somalilan
kaalimihii heesahana kama marna
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka duqa gobolka hawaayi david ege ayaa sheegay in digniinta khaldan ee ku saabsan gantaalka ee argagaxa ku riday dadka degan jasiiradda aroornimadii maalintii sabtida ah ee shalay ay ahayd mid aan si nabah loo aqbali karin waxaana uu sheegay in digniintaasi ay ka dhalatay khalad aadane oo dhacay iige ayaa galabnimadii sabtida u sheegay wariyaasha in uu caro iyo niyad jab weyn ka qaaday xaaladaasi maanta waa maalin ay qaar badan oo naga mid ah aanay weligood hilmaami doonin ayuu yidhi duqa
maraykanka ayaa sheegay inuu dib u bilaabay qaabilaadda codsiyada cusboonaysiinta waraaqaha qaxootiga iyagoo caruur ah dalkan yimid ee daaka loo yaqaano warkan waxaa shaacisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda u qaabilsan maraykanka waxaanuu daba socdaa go-aankii uu garsoore toddobaadkii hore si kumeel gaara ugu hakiyey qaraarka madaxweyne trump ee la xidhiiray joojinta barnaamijkaasi sannadkii hore hay-adda ayaa war ay ku baahisay barta ay internetka ku leedahay ku sheegtay in ilaa amar dambe lagu sii shaqayn doono siyaasaddii barnaamijka dhaka ka hor intaanan meesha laga saarin shantii sebtembar sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii bayaanka waxaa sidoo kale lagu xusay in dadkii horey loo siiyey sharciga dhaka hadda loo og yahay in ay dib u cusboonaysiiyaan laakiin dadka aan hore waraaqahaasi u helin lagama qaban doono codsiyadooda la xidhiira in ay cusboonaysiistaan sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maraykanku ay sheegtay sebtembar labada kun iyo toddobiyo tobankii madaxweynaha maraykanka ayaa meesha ka saaray dhaka barnaamijkan waxaa abuuray madaxweynihii isaga ka horeeyey ee barack obama si maraykanka amaba masaafurin looga badbaadiyo ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qaxooti ah oo iyagoo carruura dalkan la keenay dhaka ayaa dadkaasi u oggolaanaya inay si sharci ah ugu noolaadaan ugana shaqaystaan waxna uga bartaan maraykanka
dalka tunisiya ayaa qorsheynaya in ay tunisiya ayaa waxay qorsheynaysaa in ay sare u qaaddo gargaarka ay siinayso qoysaska saboolka ah iyada oo qorsheynaysa in lacag gaaraysa toddobaatan milyan iyo dheeri ay siiso kadib markii ku dhowaad muddo hal toddobaad ah ay dhaceen mudaharaadyo ka dhashay xaaladaasi madaxweynaha dalkaasi beji sayid ayaa la qorsheynayaa inuu booqdo deegaanka ay degan yihiin dadka danyarta ah ee ku yaala caasimadda tunis taasoo ah halka ay ka dhaceen mudaharaadyada ebesi ayaa lagu wadaa in uu hadal ka jeediyo oo uuna furo xarun dhaqameed sida ay tabisay wakaaladda wararka ee royters sidoo kale waa markii u horreysay ee uu madaxweynaha dalkaasi booqdo deegaankaasi ay ku nool yihiin dadka saboolka ah
door wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a iyo barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imanaya washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxaa magaalada boorame inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hla abuurka ee dhallinyarada oo maalin kasta oo axad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta barnaamijkan idinkaga imanayaa magaalada boorame waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada iyo waxbarashada gaarka loo leeyahay waxaana ku soo qaadan doonaa dugsi ka cusub geyiga somalilan oo dhallinyaro gobolka ay ka hirgeliyeen magaalada boorama dugsigaasi oo magaciisa la yidhaahdo east africa star waa dugsi ka kooban waxbarashada hoose dhexe iyo sare islamarkaasina sida uu maamulaha dugsigaasi ii sheegay uu yahay dugsigii saddexaad ee noociisa ah ee itoobiya laga leeyahay ee laga hirgeliyey dal ka baxsan waddanka itoobiya haddaba barnaamijkeenna maanta waxaa inoogu marti ah maamulaha dugsiga east africa star mukhtaar xaaji maxamed faarax oo isagu ka mid ah dhallinyaradii hal abuurtay fikirka keenista dugsigan ugu horreynna waxaan weydiiyey inuu dugsigani mid la mid ahi uu ka jiro dalka iyo in kale iyo sidoo kale wakhtiga la furay dugsiga iyo ujeeddooyinka dhallinyarada uu maamuluhu ka mid yahay ay u abuureen dugsigan wuxuuna yidhi horta ugu horreyn aad iyo aad baad u mahadsan tahay haashim sheekh cumar good dugsigan waxaa la yidhahdaa east africa star dugsigani waa dugsigii ugu horreeyey ee noociisa ah ama ethoobiya curriculumka bixiya iyo ka somalilan isku lifaaqan ee laga hirgeliyo geyiga somalilan ama guud ahaanba geyiga soomaalidu degto ee soomaaliya iyo jabuutiba dugsigani waa kii saddexaad ee dibadda uga baxa dalka etoobiya waxaa naga horreeyey keliya laba iskuul oo ku kala yaalla magaalada kharduum ee caasimad dalka suudaan iyo riyaad oo dalka sacuudiga ah dugsigii saddexaad ee qurbo joogta yacni ama dibadda loo saaro wadanka etoobiya dibadda uga baxa weeyaan marka adduunka kaleba laba dugsigun baa naga horreeya waa dugsigii saddexaad weeyaan dhulka soomaalidana kamaba jiraba dugsigan waxaa la aasaasay kowdii bishii sagaalaad labada kun iyo shan iyo tobankii waxaana aasaasay dhallinyar aqoon-yahana oo ka soo jeeda run ahaantii gobolka awdal ujeeddada loo aasaasayna waxay ahayd si loo helo waxbarasho wadaaga oo ka duwan maxaa la dhahdaa manaahijta iminka wadanka lagu qaato bal si aan uga qayb qaadano tayeynta waxbarashada gobolka iyo guud ahaanba somalilan markaa dugsiga xilligaasaa la aasaasay wixii lagu aasaasay arday ahaanna waxa uu ahaa ilaa shan boqoloo arday dugsiga hoose dhexe oo lagaga bilaabay koowaad ilaa toddobaad iyo dugsiga sare oo lagaga bilaabay fasalka sagaalaad iminka markaa dugsigu wuxuu jiraa saddex sannadood laakiin waxaan ku guulaysanay inay heerka itixaanka shahaadiga u fadhiistaan laba fasal fasalka sideedaad oo ardaydii fasalka toddobaad berigii u warejaanu ku qaadanay ahayd iyo fasalka tobnaad oo ardaydii sagaalaadkan ku qaadanay ahayd dhammaantood iyagoo boqoliyo afartan arday isku ahaa way baaseen maxaydin u doorateen in dugsiga noocan oo kale aydin uga furtaan magaalada boorama ma baahi loo qabaa jirta ma aqoonta iyo waxbarashada manhajka etoobiya ayaad u bogteen maxaydin ku doorateen
dabcan horta haashimow aqoontu lagama maarmaan ma laha nooc kastaoo ay tahayba baahi iyo baahi la-aanna kuma xidhna mar kasta waa loo baahan yahay waxbarashada nooc kastoy tahay si gaara annaga waxyaabaan ugu xulanina waxaa ka mida dalka etoobiya waa dalka keliya ee aynu jaarnahay midda kale waa dal dadka yacnii degan iyo inagu aynu isku dadnahay laakiin dalkuun ina kala xidhay saa darteed waxaynu u baahan nahay inaynu luuqadooda baranno dalka jaarkeenna in ummaddu ay isdhex gasho oo manaahijta la isla fahmo taye ahaana dee manhajka etoobiya waa manhaj marka hore baanu ku qanacnay inuu yahay manhaj tayaysan oo ardayda ka soo baxaysa ay noqon karto arday la tartami karta caalamka marka waxaanu ku doorannay manhajka etoobiya oo taye leh iyo waddankoo dee waddan nala jaaro aynaan kala maarmi karina waxaynu ognahay etoobiya waddankaynu dariska nahay waxaa lagaga hadlaa luqado badan luqadaha lagaga hadlay amxaariga iyo oromada ma lagu bartaa dugsigan east african star
horta ethoobiya waa run qowmiyado badan baa ku nool laakiin luuqad baa u dhaxaysa oo dhexdhexaad u ah oo isku wada fahmaan waa luuqadda amxaariga ama xabashiga loo yaqaano walow etoobiya deegaan ahaan deegaan kastaba uu luuqadiisa wax ku barto haddana waa common dalka etoobiya ka jira in luuqadda xabashigu ay ka wada dhexayso markaa luuqadda amxaariga oo ah ta etoobiya guud ahaan ka wada dhexaysa ayaanu ku dhignaa iskuulka laakiin kuma dhigno ta oromada iyo luuqadaha kale sida canfarta iyo kuwa ay ku hadlaan dhabuubta iyo kuma dhigno keliya luuqadda amxaarigaan ku dhignaa tii soomaaligana waan dhignaa luuqadda carabigana waan dhignaa maadaama dad muslimiina nahay sidoo kale luuqadda ingiriisigana dee manhajkaaba ku bayskaraysan marka annaga ardayga naga qalinjabiyaa wuxuu awood u leeyahay in uu ku hadli karo ama awood ugu leeyahay inuu isticmaalo afar luuqadood waa luuqadii soomaaliga luuqadda hooye ah luuqadda carabiga iyo luuqadda xabashiga iyo luuqadda ingiriisiga
macalimiinta markaa dugsigan wax ka dhiga ma macalimiin aad idin etoobiya ka keenteenba mise waa macalimiintii wadanka oo aad ka qaadateen wadanka gudihiisa mise wadanka etoobiya ayaad ka soo qaadatay horta macalimiintu waxay iskugu jiraan macalimiin aanu ka keennay dalka etoobiya iyo macalimiin aanu somalilan dhexdeeda ka qaadanayba inta badan maadaama manhajka aan dhigaynaa uu etoobiyaan yahay waa laga maarmaan in la helo macallin manhajkii u tababaran oo caruurtii si fiican ugu gudbin kara walow wixii saynisa iyo xisaabaada guud ahaan dee qof kasta oo professional oo qualificationkiisa haystaaba uu dhigi karo haddana ethoobia waan ka qaadanaa macallimiinta somaliland gudaheedana waan ka qaadanaa oo waaba qasaba dee luuqadda carabiga iyo tarbiya islaamiya inaanu wadanka gudihiisa ka qaadano maadooyin kale waan ka qaadanaa nagu jirtaa marka guud ahaan macalimiinta waxay isugu jiraan macallimiin ajaanib oo ethoobiyaana iyo macalimiin somalilan gudaheeda ka qaadanay labaduba isugu jiraan
ardaydii imminka ka qalinjabinaysay fasallada sideedaad iyo tobnaad shahaadooyin baad guddoonsiinayseen shahaadooyinka aad guddoonsiinayseen waxay ahaayeen kuwo wadanka etoobiya laga leeyahay ardaydaasi markaasi fasallada sideedaad iyo tobnaad ka qalinjabinayay halkay imtixaanka ku galeen
horta saan hore usoo sheegay iskuulkuu ka diiwaangashan yahay labada wadanba etoobiya iyo somalilanba labada imtixaanba markaa way galaan imtixaanka etoobiya marka ay gelayaan meesha noogu dhow ee dalka etoobiya ayaan ku gallaa halkaasina waxay noqotay markaa degmada ubare fasalka tobnaad iyo fasalka sideedaadba waxay ku soo galeen magaalada ubare ama degmada ubare halkaasayna imtixaanka kula soo fadhiisteen wakhtigii caadiga ahaa ee imtixaanka shahaadiga etoobiya guud ahaan loo fadhiisanayay ardaydii ubare ayayna la soo galeen kuwa somalilanna de somalilan gudaheeda ay imtixaanka ku qaateen
markaa ardaydaada dugsiga ka qalinjabinaysa east african star waxay la fadhiisanayaan ardayda imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaad iyo tobnaad ee dugsiyada etoobiya
ha ha ardaydaasay la fadhiisteen ardaydii fasalka tobnaad gelaysay ee degmada awbare iyo ardaydii fasalka tobnaad gelaysay ee ka tegtay booramo meel bay ku wada galeen ardaydii fasalka sideedaad ee awbare iyo kuwii booramo ka tegna meel bay ku wada galeen tiradoodu imse ahayd markaa ardaydaasi east african star u fadhiistay ee la fadhiisatay ardaydaasi ka qalinjabinaysa dugsiyada wadanka etoobiya guud ahaan waxay isku ahaayeen boqol iyo afartan arday boqol dhodhow oo ardayda fasalka tobnaada iyo dhowr iyo afartan ah fasalka sideedaad marka boqol iyo afartan bay guud ahaan isku yihiin
maadaama arday badan iminka dhigato dugsigan tiradooda intaad ku qiyaasi kartaa waxbarashada dugsigan ay bixiyo siday u xiiseynayaan waalidiinta ubadkooga ay dhigtaan
horta haashimow dadka waa la jahawareeriyey oo in badan baa ballanqaadyo aanan run ahayn loo ballanqaaday oo la yidhi meelo kaleaan geynaynaa ama shahaado kale oo caalami ayaan bixinaynaa deetana ay rumoobi weyday marka jaawareerkaa ku dhacay dadka awgeed horta markii aan keenayna ku dhawaaqnay iskuulka waa la rumaysan lahaa dad badanna waxay lahaayeen malaha waxani run maaha laakiin iminka markay rumowday runaantii dadku way aamineen run ahaantii si qurux badanna dugsiga way ugu xidhan yihiin dee bulshada reer booramana waa dad inta badan loo aaneeyo inay dad aqoon-yahana yihiin markaa way fahamsan yihiin aad iyo aadna runaantii dugsigu waa loogu xidhan yahay sida uu yacnii dugsigu wakhti kooban u furan yahay iyo magaciisu halka uu gaadhay waxaad ka dareemaysaa danaynta iyo tayada uu leeyahay iyo waxyaabaha uu bixinayo run ka sheegayo oy waalidadu maxaa la dhahdaa u bogeen guud ahaan tirada iskuulka dhigataa iminka waa sideed boqol wax ka dhiman yihiin weeyaan dugsi sare iyo dugsi hoose dhex marka laisku daro
ardayda imiga imtixaankaa shahaadiga etoobiya ka qayb gashay ee fasalada sideedaad iyo tobnaad natiijada iyo kaalmaha ay galeen ardaydii dugsigan east african star ma noo tilmaami kartaa dabcan haashim waa su-aal fiican horta annagu imtixaanka waxa lagu saxay imtixaanka iyaga de heer federaal walow guud ahaan imtixaanka tobnaadka iyo labiyo tobnaadka heer federaal lagu saxo ka sideedaadkana heer deegaan lagu saxo annaga labadaba heer federaal baa lagu saxayey guud ahaan horta ardaydu way baaseen labada fasalba tobnaadkuna way wada baaseen sideedaadkuna way wada baaseen dhibcaha ay keeneenna waa dhibco runahaantii aad iyo aad u sarreeya marka dhibcaha laga garanayaa kaalmaha ay galeen run ahaantii walow dee aan ku odhan karin kaalintaasay galeen dhibca aad u sarreeya ayay labaduba keeneen guud ahaanna way wada baaseen marka kaalmo muhiima ayay soo hooyeen
waxaad ka sheekaysay maanta markii xafladdii qalinjabinta in rajadiisu ay wanaagsan tahay marka la dhammaysto dugsiga sare fasalka labiyo tobnaad ay heli doonaan waxbarasho heer jaamacadeed oo waddanka etoobiya ay ka heli doonaan oo bilaasha arrintaasi maxaad ku xaqiijinaysaa arrintaas waa arrin aanu aan sheegay waana run haddii insha allahu tacaala labiyo tobnaad markay gaadhaan ardaydu ay dhibco fiican keenoo ay baasaan dhammaantood etoobiya waxay ka helayaan full scholarship ardayga etoobiyaanka ah awbarre itixaanka ku galay ee ay la fadhiisteen jaaniska uu leeyahay unbay leeyihiin weliba guud ahaan hadday dhibco fiican keenaan ardaydaasi waxay maadaama yacni jaaliyad ahaan xisaabsan yihiin waxay heli doonaan fiilalka ugu sarreeya sida medicine iyo engineering sida ballanqaadka aan ku hayno insha allahu tacaala dadaalka iyagunbay ku xidhan tahay wasaaradda etoobiya heer federaalna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ballanqaadkaana way fuliyeen waana run keliya waxay ku xidhan tahay dhibcaha ardaydaasi ay keenaan hadduu ilaahay yidhaahdo dhammaantoodna wax darajo ku xidhan maahay baasitaanka ardaydu ma ku xidhi hadday dhammaantood wada baasaan dhammaantood full scholarship ama deeq waxbarasho dhammaystiran ayay ka heli doonaan dalka etoobiya
ardayda dhigata dugsigan east africa ee magaalada borama ma waxay u badan yihiin jaaliyadda etoobiya ee ku nool halkan
horta wax shuruuda odhanaysa jaaliyad arday jaaliyaduna ha galo ma jirto guud ahaan ardaydu magaalada borama ardayda degan oo dhan iskuulka way dhigataa muhiimadduna waxa weeyaan uun in ardaygu uu soo xaadiro waxbarashada iskuulkana uu ku soo xidhmo kadib markaa hadduu ilaahay idhaahdo shahaadana uu sidaa ku qaato laakiin maaha shuruud odhanaysa kii jaaliyaduuna ha galo kii jaaliyadiina yaanu gelin macnaheedu ma aha dhammaan dadka reer boormo oo dhan wuu furan yahay iskuulku shuruudaha aad ardayga ku qaadataan maxaa ka mid a dabcan inuu haddii uu bedel soo qaadanayo annagu waan qaadanaa bedeladoo dhan bedelka somalilan waan qaadanaa bedelka jabuuti waan qaadanaa bedelka kenya waan qaadanaa wadan kale oo de la aqoonsan yahay ama institution recognizer hadduu transferka kala yimaado ardayga waan qaadanaa dalka etoobiyana dee waa dalka toos baan ugu xidhanno waan qaadanaa marka iskuulku waa iskuul internationala waa iskuul caalamiya wadan kasta oo la aqoonsan yahay bedelkiisa waan caqbalaa waanan soo dhoweynaa haddaanay luuqaduhu xanibin oo imka tusaale ardaygu arday carabi kusoo dhigtay hadduu yahay waxaa suurtagal ah inuu manhajkan ingiriisigaa la qabsan waayo maadaama annagu manhajka dugsi hoose dhex iyo saraba aan ku bixinno luuqadda ingiriisiga isagoo la qabsan waayo mooyaane annagu caalamiyan waanu caqbalnaa wax alla wixii shahaado lagala yimaado shuruudda markaan ku xidhnaa waxa weyn hadduu bedel yahay inuu bedel institution la aqoonsan yahay ka sito dee hadduu bilow yahayna waan qornaa un ardayga marka
muxuu dugsigan isbeddel ku keeni doonaa bulshooyinka degan somalilan iyo amase gobolka awdal iyo etoobiya isdhexgalka bulshada markaad ka eegto horta waxaan aada ugu kalsoonaya inuu iskuulkani keeni doono isdhexgal labada bulsho ee etoobiya somalilan ku nool oo isku dada isdhexgalkooga horta wuu xoojin doonaa waa tallabaade wuxuu soo kordhin doonaa isfahan fara badan oo xagga luuqadaha ah maadaama ardayga isagoo boorama joogo luuqadii amxaarigii uu si fiican u baranayo oo ku hadlayo isfahanka labada bulshona wuu fudaydin doonaa isdhex socodka iyo dee xagga aqoontana iyo waxbarashadana isdhexgalkayga aad iyo aad buu fudaydin doonaa hadduu ilaha idhaahdo ka mustaqbal ahaan maxaad rajaynaysaan dugsigiinani inuu ilaa heerkee gaadho
dugsiga insha allahu tacaala maadaamuu international school yahay waxaan rajaynaynaa oo hiigsigayga uu yahay inaan dhammaanba gaadhsiino geeska africa oo ka furno dhammaanba hadduu ilaha idhaahdo dalalka geeska africa maadaamuu school international ahaan ku sharcaysan uu yahay intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imanayay magaalada boorama kuna soo qaadanay waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo dhallinyarada waxaana inoogu marti ahaa maamulaha dugsiga east africa star mukhtaar xaaji maxamed faarax tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo haashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijkan islamarkaasina idiin soo jeedinayey waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi hibada iyo hal-abuurka inalaha socodsiinayay waxaanu kaga hadlayay iskuul lagu barto manhajka etoobiya oo laga furay boorman
jacfar waxaa horta aada igu cusub barnaamijka intaan dhegaysanayay in manhaj dal kale caruur dal kale la bari karaa igu cusub marka waa waxaan filayaa in aanay arintaasi ma ogi intaan ka warhayo wadan aan ogahay oo manhaj wadan kale laga dhigo welima maqal waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ilaanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington maxaa noo xiga
xubintii ciyaaraha waxaana la diyaaraa jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska oo qaarkood ay ahaayeen ku xiiso badan naadiga chelse waxa ay martigelisay naadiga lester city ciyaartaasina eber eber iyo labada kooxood isla dhaafi waayeen crystal balas iyo banlina gooli waxba crystal balas ayay kowad ronaatay harsvill town waxaay gool iyo afar gool guuldaraha kala kulantay naadiga westerham united halka newcastle united iyo swansirina ay gool iyo gool bareeda isku garab dhaceen waxaa sidoo kale laba gool iyo laba gool isla dhaafi waayey watford iyo silhampton west bromwich albion iyo brighton and hove albion ayaa dheelay waxaana markaasi west bromwich albion ay ku wadranatay laba gool iyo waxba tottenham hasbar ayaa afar gool iyo waxba afka u gelisay naadiga everton sidoo kale dhegaystayaal waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi spain naadiga real madrid oo xaaladeedu aysan wanaagsaneyn muddooyinka ugu dambeeyey ayaa weli xaalad aan wanaagsaneyn ku guda jirta waxaana ay guuldaro gooli waxba kala kulantay naadiga velreal kulan ka dhacay gegada san diego barnabe stadium oo horyaalka dalkaasi sbaina ciryahan fornales ayaa daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad goolka guusha u dhaliyey velreal naadiga real madridna wax gool ma dhalinin dhegaystayaal sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa naadiga kherona ayaa la dheeshay lasbalmas lix gool waxbaa naadiga kherona ayaa ku hurnaatay ebery atletico madridna gool waxba atletico madrid ayaa ku hurnaatay deportivo iyo falenciana laba gool iyo gool naadiga falencia ayaa ku hurnaatay kulmo ayaa maanta dhici doona dhegaystayaal haddaan idin dulmaro oo aidin soo koobo kulmada dhici doona waxaa ka mid ah hirarka dalka ingiriiska e f c barnmouth iyo arsenal ayaa dhihi doona liverpool iyo manchester city ayaa kulan xiise badan looda sugayo laliigahana levente iyo salta vigo alaves sevilla isbanyol iyo atletico bilbaw real sociedad waxay la dhihi doontaa naadiga barcelona xibinta ciyaarahana waa nagaytaa
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan tabinta iyadii duhurnimo ayaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa kaalimihii heesaha
akhyaar kala baadiyowday codkaasi khadrasilimo iyo heestii baxnaano ayaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa intaynu idaacadda galabta dib ugu kulmayno nabadgelyo
So be they party or sun.